فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawa waxaad ku dhegaysan doontaan dagaal culus oo lagu qaaday saldhig ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel oo kulan ku yeeshay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kaas oo ay isku garab istaageen mujaahidiinta bayaan kulanka laga soo saaray iyo khudbadihii laga jeediyey kulanka ayaad dhegaysan doontaan abwaan suugaan ku cabbiray laynta ku socota ciidamada dowladda federaalka qodobadaasi iyo sanatare ka tirsan aqalka sare oo sheegay in sharciga cusub ee nisa uu awood siinayo agaasimaha hay-addaasi waa markale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa habeennimo khamiis ah saddexda bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga ku soo dhowaada dhuuxa oo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta dagaal culus ku qaadeen garoonka diyaaradaha degmada waajid oo saldhig u ah ciidamada xabashida itoobiya xilliga dagaalka u dhacayay waxaa elaboorka degmada waajid ku soo degaysay diyaarad sahay u waday askarta xabashida itoobiya هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waayahay kulan muddo afar maalmood u socday uga-aska odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel ayaa ku soo gebagaboobay degmada buu'a qable beesha gaaljecel ayaa kulanka ka soo saartay bayaan ay mar kale ku caddaysay inay garab u tahay mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay beesha wareejisay toddobaatan iyo shan neef oo geel ah oo ay ugu tala gashay mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الرحمن الرحيم ujeedo bayaan kulan qaatay muddo afar maalmood ah oo u dhexeeyey dhaqanka beesha geeljecel kana socday degmada buqaqable ee wilaayada hiiraan loogana hadlayey arrimo la xiriira horumarinta beesha xagga diinta iyo dhaqanka ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow beeshu waxay qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garab istaagga mujaahidiinta bariga afrika laba beeshu waxay ugu baaqaysaa dadkeeda gabar iyo wiilba in ay ka qayb qaataan difaaca diinta allah saddex sidoo kale beesha waxay baaq toobadkeenna u diraysaa kuwa ka dhashay beesha raacay gaalada afar beeshu waxay ku wareejinaysaa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan geel ay ugu tala gashay mujaahidiinta furimaha ku jira tiradiisuna tahay shan iyo toddobaatan halaad shan beeshu waxay magacowday guddi ka kooban toddoba iyo toban xubnood oo ka shaqay doono gaarsiinta diinta allah deegaanada beeshu ay degto lix beesha waxay isla qaadatay joojinta xaalufinta dhirta mid qoyan iyo mid qallalan ugu da- ugu dambayntii beesha geeljecel waxay bogaadinaysaa camaliyaadkii xiriirka ahaa ee lagu dhiig bixiyey cadowga allah oo ay ugu dambaysay tii baarsanguuni allahu akbar saxiixiyaasha geeljecel kow ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed laba naqiib maxamed sheekh yuusuf xasan saddex naqiib cumar cusmaan cadow afar naqiib cabdiraxmaan cumar xasan bakool shan afayeenka geeljecel xasan kuusow dhicisow geeley lix nabadoon ibraahim aadan abiikar toddoba nabadoon xuseen xasan aamin garyare sideed nabadoon macalin xuundow maxamuud cagey sagaal nabadoon macalin xasan maxamed daahir maqaarow toban nabadoon macalin abuukur cali qaasim kow iyo toban nabadoon ibraahim nuux maxamed diini laba iyo toban nabadoon maxamed sheekh cabdulla yuusuf saddex iyo toban nabadoon cabdilcasiis xaaji ibraahim mataan afar iyo toban nabadoon maxamed cusmaan dhaay shan iyo toban nabadoon dhuugow cabdulle gurey lix iyo toban nabadoon yuusuf aadan maaxaay toddoba iyo toban nabadoon macalin ibraahim idris siddeed iyo toban nabadoon aadan aadan roqol sagaal iyo toban nabadoon baaruud cali maquul labaatan nabadoon macalin cusmaan axmed kow iyo labaatan nabadoon cabdi cilmi dhagaweyne laba iyo labaatan nabadoon cusmaan cali yuusuf saddex iyo labaatan nabadoon bocor xasan muumin afar iyo labaatan nabadoon daa'uud macalin muudey shan iyo labaatan nabadoon cabdulaahi colaad cilmi lix iyo labaatan nabadoon carab cabdi shabaaxiye toddoba iyo labaatan nabadoon cumar ibraahim cali siddeed iyo labaatan nabadoon muxamed xasan yuusuf wabilaahi towfiiq ugaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa wareejiyey toddobaatan iyo shan neef oo geel ah ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ayaa kelimad ka jeediyey kulanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u mahadcelinaya allah tabaaraka watacaala nimcooyinkiisa faraha badan la siiyey islaam naga dhigay dad ehelo qaraaba naga dhigay na nooleeyey waqtigan allah tabaaraka watacaala raaliga uu ku yahay annagoo ku hoos nool taxta raayatu tawxiid alxamdu lilahi rabi alcaalamiin uma waxaan u mahadcelinayaa waaligeena islaamiga ee hiilaan sheekh guuleed awanabhaan ajiibitaankuna soo ajiibay ee gogosheena u yimid jazaahu allahu khayran intaa kadib saad maqlayseen bayaankana ku baxday maalmaha waxaan fadhinay degmada buqa qable annagoo ah reer geeljecel kana tashanaynay xaaladaha jira maanta iyo ummaddan sidii aan ku gaarsiin laheen ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa ammaanadana saaran u godan lahayn insha allahu tacaala ee kolba wax badan aan isla falanqaynay guntii iyo gabagabadii aan maanta joognaa ruushii aflaabkeeda aan joognaa insha allahu tacaala awalan waxaan isla qaadannay saad maqlayseenba in dadkeenna maanta cadowga meelaha uu ka galo iyo albaabada uu ka soo furtay inay tahay jahl wax ku shubashadeeda iyo maaragtay gaarsiinteedana waajib ay inaga saaranta annagoo marka ku dayanayna saxaabadii nabiga sal slam ummadeennana maaragtay rabna inuu qudwo u noqonno waxaan isla qaadan insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo kabeel ahaan geed walba iyo ceel walba iyo tuulo walba insha allahu tacala ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa inay gaarsiino sidaa darteed waxaan u dhisnay guddiga aad maqlayseen insha allahu tacaala marka ilahay idinkii waxaan rajaynaya insha allahu tacaala bishaan bisheeda kale ilahay idinkii taqriirkeeda insha allahu tacaala inuu soo bixi doono furamahan insha allahu tacaala hadduu ilahay yidhaahdo in ay noqon doonto haddaba sidaan u bilawnay katiibada sheekh xasan barsane dhismaheed u fariistay insha allahu tacaala in hore isu socon doonto insha allahu tacaala sidoo kale waxaan halkan baaq ugu diraynaa dadka qabiil ahaan beesha ka soo jeedo min raas kaboon iyo raas casiir dabanidan la maleegayo wax badan maanta hadda howlgalaa la soo qaaday wixii dhacayaa dhacay maanta wixii tay ku dambeeyeen ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu dhahay sayuhzamu ljamcu yuwaluuna dubur maanta fakfakti iyo aabi macawisleydi wixii waa baabeen qof waliba beesha maxaa insha allahu tacaala nin walba ku kadsoomay iyo midkii hore ugu jiray waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacala u toobadkeeno lahjad walba oo qofka garanaya waxaan ku ilaahay tabaaraka u toobadkeen dantaada qabso maanta dalkan islaama iskale ciidan islaam ahna insha allahu tacaala ma ka tale doonta ilaahay qof raalli ka yahay oon diintiisa wadan insha allahu tacaala deegaanadeenna ma lagu marti qaadi doono mana insha allahu tacaala ku harsan doonaan biidnillahi alwaxid ilaxd sidoo kale beeshu waxay aad maaragta isula qaadatay iyadoo haddana ay lahjada ay ku hadlaysa ay tahay warwarkii hore ka bedelan xaalufinta dhirta waxaa timid in dhirtii shaqo laga dhigtay in badarka raadin ay ka badan tahay noo muuqato badarka raadin qaas ahaan waxaa soo baxday markii lays warsaday in ayba tahay wax ku wajahan beesha deegaanada qaas ahaan waxaan isla qaada insha allah hadduu ilaah yidhaahdo dhammaan walaalaha dadka muslimiinta ee dirtinaana u sheegaynaa saacaddan laga bilaabo deegaanadeenna geed dhanka ma ogolin ha qoynaado ha qalalnaado nocoo rab ha yeesho inuu meeshiis noogu qarfaxaystaan qaadanay waxaan leenahay insha allahu tacaala marka qadiidaas iyadeena waa biyo kama dhibcaan ciddii kusoo xadgudubta insha allahu tacaala ama beesha ha ka dhalata ama kor ha ka timaadana insha allahu tacaala jawaabteeda way helaysaa insha allahu tacaala haddii ilahi rahdo sidoo kale waxaan ballan qaadaynaa walaalaha mujaahidiinta ee guud ahaan qaas ahaan amiirkeena maantaan farriin ugu diraynaa inaan waqti waliba saacad waliba insha allahu taala islaamka garabka gashaan u nahay fakri walba iyo god walba nalagu aadiyo insha allahu tacaala iyo waqti walba naloo baahda ina diyaruna insha allah hadduu ilahi yidhahdo rag iyo dumar saan una insha allah hadduu ilahi yidhahdo annagoo ku hadlayna beesha afkeeda maanta inta meesha fadhiiso oo maaragtay hadda ee, intaan timid ee intaan maalmood fadhiiso waxaa waaya yeeritaankeeda iyo abaabulka iidaa iska lahayd ilaahay tabaaraka watacaala ku mahadsan waxaan ballan qaadayna ku celinayna ku celin insha allahu tacaala in islaamka insha allah taxaggeena lagu imaan doono insha allah hadduu ilahi yidhahdo jazaakum allahu khayran guntii iyo gabagabadii marka insha allahu tacaala anigoo ka faa'iidaysanayna fursaddan waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin iyo dhiirigelin ugu dira insha allahu tacaala mujaahidiinta suquurta taagan ducaan halkaan u marsiinaynaa waxaan ku faraxsannahay cadowga dhibaatooyinkii islaamka uu ku hayay ilaahay asiga ku gudiyey hanjabaadii iyo maaragtay faanki xasan sheekh oo wad ilaahay tabaaraka watacaala ku dabagediyey maantana waxa rumoobay ay tahay warkii islaamka uu rumoobay afhayeenkan markii uu dhahay uu rumoobay insha allahu tacaala dhaarta waana dhaartaada ayay ahayd maanta ilaahay wuxuu qadaray in gudubkiisa looga dabagalo waa bogaadinayna insha allahu tacaala waa ku faraxsannahay ويشفي صدورنا كما ان شاء الله تعالى انت مركان ugu baxa waxaan halka ku wareejinayna in sha Allah taala geel 75 neef ah oo maaragtay beesha soo aruurisay keentay oo maaragtay ugu tiri gashay in mujaahidiinta suquurta joogo ay ka dhigtaan loog insha Allah taala walaalaha mujaahidiinta ay ku wareejiyaan waaligeynaan ku wareejinaa sheekh guulad awana faan insha Allah taala waxaan rajaynaynaa insha Allah taala Allahu akbar in nagala wareeg insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo furmahana gaarsiiyo insha Allah taala naloona soo duceeyo insha Allah haduu Ilaahay ummadda diinta fahansiiyo hada billahi tawfiiq wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh markanna waa nabadoonnadii iyo odayaasha dhaqanka beesha gaal jecel oo wacad ku maray inay sii xoojinayaan garab istaagga mujaahidiinta kulan ay beesha geeljecel qaadatay socday muddo afar maalmood ah ay kaga tashanaysay beesha sida ay u garab istaagi lahayd shareecada islaamka ee insha allahu tacaalaa sida bayaanka lagu akhriyeyna hadduu ilaah yidhaahdo beeshana waxay diyaar u tahay ayna u taagan tahay inay shareecada islaamka difaacdo nafteedana ay ku bixiso maalkeedana ay ku dhiibto horena way u ballan qaaday haddana way sii wadaysaa insha allahu tacaalaa sida hadda ogaaska uu ku dhawaaqay beesha maanta waxay ugu faa'iidaysanaysaa kulankan ee walaayada islaamiga hiiraan ay ku wareejisay geel ou yahay tiradiisa toddobaatan iyo shan halaad ilaahay waa ku mahadsan mana noqon doono kii ugu dambeeyey sidan horebu u ballan qaadnay hadday ciidan tahay hadday geel tahay hadday naf tahay waa naga diyaar intaa kadib cadowga muslimiinta ku soo duulay ee ugu dambeeyey barsangoni iyo intii ka sii horraysay ee macrakooyinka bishaarooyinka ay ka soo babaxayeen waxaan leenahay alla subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan soma intaas kadibna waxaa ku mahadsan walaalaha mujaahidiinta waxaan harsanayna waa dhiiggiinna juhdiga iyo dadaalka adinka aad bixiseen ee aad la sabartanteen gaalada ee jididka aad u istaagteen ee waddooyinka ay mari waayeen waa idinkaga mahad celinaynaa ilaahay baan idin baryaynaa cidlana ma ihidiin annaga haddaan nahay dhaqanka ama hoggaanadana waa idinku garab taagannaha insha allahu tacaala wax walbaad ku sugantihiinna waa idinka warqabaynaa cadowgana waa jabay insha allahu tacaala qaa'inkii doonfaarka ay dhaartiisana waa beenowday waxaa rumowday dhaarteennii shiikha shiic calidheere xafidullah ayadaasaa rumowday insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا إلهي سبحانه وتعالى يوم مهد علينا naga dhigay muslimiin noo fududeeyey kulankan afartan maalmood socday ee beesha reer geeljecel ay isku waraysanayeen allahaas ayaan mahad fara badan bilow iyo dhammaad allehan aanu celinaynaa intaa kadib bacdallaahi waxaanu mahad celinaynaa akhyaarta nabadoonnada ogaaska nuqabada kulli intii ka qayb qaadatay shirkan wakhtigeeda gelisay meelaha kala fofo ku timid gogasha ku sabartay bayaanka soo saartay ayagana waanu mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda ha u saaro intay ku sabrayeen gogasha iyo maxaa la yidhaahday geedahan hoostooda iyo dhaxanta iyo wakhtigoodii qaaliga ahaa intaa kadib walaalayaal maanta waa maalin muslimiinta ama mujaahidiinta ay u baahan yihiin garab iyo gargaar oo cadowga maxaa la yidhaahday meel kasta uu ka yimid waad ogtihiin ciidamo fara badan oo shisheeya oo dowlad fara badan ka socdo ayaa waddanka hore u jooga dhowr iyo maxaa la yidhahda toban sano haddana qabaa'ila soomaaliyeed oo cumuuman loo gaalaynayo ayaa ku soo siyaadayey oo ay soo siyaadiyeen gaaladii ayada ahayd ee waddanka ku soo duushay waad ogtihiin gobolka hadda maanta aan joogno hiiraan toddoba bilood dagaal ayaa ka socdo toddobada bilood waxaa ku dagaalamaya xaq iyo baadil ahlulxaqi iyo ahlulbaadil annaga waxaan garab u nahay oon ayidaynaa bayaankii beesha ay soo saartay qodobadii ka soo baxay naf iyo maal waxaan garab istaagaynaa maanta haddii alla idmo horena aanu garab istaagneen mujaahidiinta allah subxaanaه wa tacaala ayaa qur-aankiisa nagu dhahayo laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakulan wacda allaahu اlxusnaa maanta ninkii mujaahidiinta baahida taagan cariiriga jiro bad iyo dekad ay lahayn eerboor wax ugu soo degaynin magaalmadaha ay haysanin diyaaradihii iyo dabaabaadkii ay isu celinayaan cidda maanta naf iyo maal mujaahidiinta garab istaagto iyo cidda maalintii la guulaysto eerboorrada ay furmaan dekadaha ay furmaan magaalooyinka ay furmaan soo ruclayso ilaahay waxba uma simin ayagoo kulligood ajir wada leh annaga maanta waxaan qaadanaynaa horen u qaadannay dhibaatada abaarta cadowga jira dagaalka mujaahidiinta ayaan ku garab istaagaynaa naf iyo maalbo ilaahay idinkiis annagoo ilaahay rajaynayno wakullan wacada allaahu alxusnaa intaa kadib walaalayaal maalka iyo nafta allah nagu amray inaan bixinno ilaahay geelow na siiyey wiilow na siiyey jannaan ku gadanaynaa insha allah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim allah na yidhi allow maxaan ugu badbaadaynaa تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ولا ليال قال وقالي ويلك وقالي وحكى قالي سن جنة الله دم دافك الله الرال أشاء الله intaas ayaan ku bixinaynaa wiilkeenna iyo geelena sidaas maan isku ognahay naf iyo maal inaan ku bixinno jihaadka walaalaha maanta dhibaatada ay jirto cir iyo dhul laga soo weeraray aan garab istaagno gaashaan iyo garab aan noqono ballanteenna ma tahay ilaahay odaa ku mahadsan intaa kadib walaalayaal qodobadii bayaanka annagoo ayadayno waxaa noo wihliyey oon adkaynayaa oo qodobada ka mid ahaa dhirta la jaraayo dhirta la jaraayo ma ogolin horena waa u diidnay maanta waa kelmadii nooga dambayso dhirta aan ku dhehayna ma ogolin aan dhehayna maanta aan nooga dambayso maanta kadib iclaam iyo fadhi aan iskugu nimid ka dhihi mayno dhiraan diidnay dhihi mayno waa diidnay marxalad fara badan ee soo martay waa ka soo gudubnay gaar dameerka ma ogolin gaari weynka ma ogolin gaari dhaxka ma ogolin mid qoyan ma ogolin mid qalalan ma ogolin dhirta dad xoololey aan nahay ilaahay subxaana wa tacaala hana makeniyo dhulka geedaha leh in nagala jaro nagala xaalufiina waa diidnay reer gaaljecel arkaas ay isku raaceen asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ما أنتم أفر مال مطلقا وحسكوي من باش جيل جيل وسوغامنا وغاس كيدا وغاس حسين وغاس عبد الله وغاس محمد shirka halkan afar maalmood ka socdo la iskugu yimid natiijadiisan walaalahay hore u soo akhri beesha daneeyada inay ka tashato tan kalena islaamka mujaahidiinta bariga afrika isugu sarreeya amiirkeen abu cubaydo iyo midka ugu hooseeya inaan garab siino dhiigooda markiis daadana kaayna isdaato wixiin dhalni wixii nala dhashay ayagoy ku jiraan intaanoo nabadoonne ama nuqubee waxay iskugu timid meesha ilaahay dartiis ilaahay dartiis inaan annagu u qunno islaamka aan garab taagannaha aan garab istaagno dadka ridoobay oo beesha geeljecel u dhashay oo gaalada damcay inay ku soo hoggaamiyaan deegaamada beesha geeljecel ay leedahay oon gaashaankan u duruurnoos ilaahayna garab nagu sii hadda ka bacdine aan u taagannahay ciddii u hanqaltaagaysan inayse ilaahay ka soo celiyo ayagana waxaan ugu digaynaa war intaad baktinin gaalnimaad ku sugan tihiin meel laba naagooda isguursanaya laba ninna waa isguursanaya lalehaad fadhisiinood adinka wax ka jidayseenood wax ka saxiixdeene ilaahay u towbakeena intayd baktinin mujaahidiinta waxaan leenahay gacantiina midigaanahay haddaan nahay beesha geel jecel beesha geel jecel mujaahidiinta gacantooda midigaan nahay indhahoodaan nahay annaga naf iyo maalba ilaahay idinkiis wax kama reebanayno waan garab taagannahay midkii naga habaabo murtud ane oo ridoobina waa u dignay digmay haddaas diidane man badala diinahu faqtuluuha hortaalu waa la dilaa haddaad rasaq u gasheen waman yataqillaaha yajcal lahu makhrajan ilaahay meelad ada ogeena iskaa irsaaqaha irsaaqad ilaahay ahaayee rasaq laguma hela gaalnimee hadda iskiga soo baxa waxaan ku soo gaabinayaa aniga haddaan nahay beesha geel jecel hoos ogaaskeeda dhex fadhiyo nabadoonyaheed hadda ay udan lihiin annaga waa naga go'on tahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markiis maka kahaa jiray oos madiino tagoy ansaarku soo dhoweysay annaga ansaaraan nahay dalkaynu waxaa furun yahay ninkii islaame oo raayo tawxiidka difaacayo oo ilaahay kitaabkiisa koryeelayo oo mujaahidiinta garab siinayo ooba islaam haddaas maraykan iyo haddaas ingiriis yahay oo islaam dhaboo qaalisana dalka beesha waa u furun yahay waana ku soo dhowaynaynaa haddii adeerkay dhale ama asaabahay dhale is riddi yahayne qoortaa laga gooynaa annaga io riddi bare aan kala qaadannay walaalayaal beesha marka meel kastoo joogto beesha goobo badan ay degtaa labada shabeelle labada jubbo baay hiiraan waxaan ugu baaqaynaa beesha geel jecel meel kastoo joogto inay isbedelin hadda ka hor annaga isma bedelin nin kaligiis baxay oo riddi ku dhacay waa la arkay laakiin qabiil ahaan hadda ka hor hal jifiyo ugu yaroo gaaljecel oo qabiil jifi waa laleeyahay hadda ka hor isbedelin male haddooy nasrigaas dhow yahay oo ilaahay nasrigiisa qariib as yahay inaan isbedelin beesha meel kastoo joogto gaaljeceline saasaan ugu baaqaa waxaan meeshaan ku wareejinnay walaayada gobolka hiiraan waaliga walaayada sheekh guuleed abonamhaan aan ku wareejinay fagaarahan aan taagannahay geel dhan toddobaatan iyo shan halaad oo dubi e oo islaamka mujaahidiinta safka hore ku jiro aan ugu deeqnay intaasna ku ekaanmahayna saan u bilowno waayo waxaadna ogaanaysiin nin walbow beeshaan ka dhashiyow nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ninka falli badan ilaahay sooma saarin asaana amar ilaahay isku siiyo layidhi seefta la bax seeftaada hoosteedaas khayrka iyo rasaqaada ku jira war annaga inaan istaagno nabadoonyaheenna qoryaheenna aan qaadanno jihaadka annaga aan ilmaha horgalno waa iga go'on tahay midinka go'on tahay ilaahu markaati ka noqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa kulanka ka hadlay weliga hiiraan sheeguuleed abuunabhaan oo beesha kala wareegay toddobaatan iyo shanta neef ee geela ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيان مهد علينا بعد حمد الله سبحانه وتعالى خيارتا هقانك نقنك باشا جيل جعل مجاهدين تهي أنصارتا أه وهركع يوغاسك باشا ومدد ماشا فلدي ولاية ودنا ساكا ku martiqaaday in kulanka ay kala soo qayb galaan waa idinkaga mahadcelinaynaa dadaalkiinni iyo juhdigiinni iyo khayrka shaqayntiinni kulankiinna wuxuu ahaa kulan diimeed kulan looga hadlayo ummadda maslaxadeeda diimeed iyo maddeeda adduunya intuba aad baadna ugu mahadsantihiin ilaahayga idin waafajiyey baana mahad iskale subxaanahu watacaala intaa kadib soo jeedinta iyo wixii wilaayada u soo gudbiseen oo ahaa in ay beeshu samaysay guddi ka shaqeeya danaha dacwada ama gaarsiinta diinta allah deegaanada beesha ay degto oo uu ka mid ahaa qodobkii la dagaalanka xaalufinta dhirta iyo kuwii kaloo meesha ku qornaaba waa idinkula shaqaynaynaa wilaayadiinna garab bay idinkugu tahay ilaahay idinkii wixii khayr ah waa waxaan u wada jirnay والامر بالمعروف والنهي عن المنكر waxa aad soo jeediseen gudigaas ikhyaarta oo dhaqanka oo u taagan ama u istaagi rabo in ay noqdaan ducaad ila Allah inay aryaafta maraan oo baadiyaha dacwada gaarsiiyaan dadkooda ay risaalada gaarsiiyaan aad u qabateen wilaayadiinna garab bay idinkugu tahay waa idinku waafaqnay waa idinkula shaqaynaynaa joojinta dhirta iyo xumaanta dhulkeenna lagu hayo ee cadowgeenna ee farxadda u ah dadka muslimiintana runtii dhibka ku ah deegaankeenna uu ku baaba'ayo annaga haddaan soomaali nahay ra'sulmaalkeenna waa xoolaha nool ee inaan diinteenna ilaashanno dunyadeenna ilaashannana ilaahay baa nugu og subxaanahu watacaala wixii fasaad u keenaya adduunyadeenna iyo maalkeenna iyo nolosha dadka muslimiinta ee dhulkeenna degan inaan iska reebno annahyu canilmunkar weeye wilaayadiinnina garab bay idinkugu tahay waa idinkula jirnaa waa idinku waafaqsannahay aad baad nugu mahadsantihiin go'aanadiinna aad soo jeediseen qodobka wareejinta geela ay beesha saaka ku dhawaaqday geelaas toddobaatan iyo shanta halaad ah oo beesha geeljecel wakhtiga kooban runtii aad ku ururiseen oo aan isleeyahay inta muddo afar maalmooda la fadhiyo in toddobaatan iyo shan halaad la wareejiyo oo dadka jihaadaya oo mujaahidiinta loogu talagalay lagu wareejiyo waxay tusaale u tahay awowgeen inuu xasan barsanaya tusaale taasay u tahay waxaa runtii tusaale ah ee ninkaa ku abtirsanayseen inaad raacdeen in qodobadii ama bayaankii ka soo baxay kulankiinna kulligood ay ka muuqatay taageeridda jihaadka iyo garabsiinta dadka mujaahidiinta ah ninkuna ceeb maaha inuu awowgii raaco ama aabbihii uu ku abtirsanayey uu ku dhaqan noqdo ceeb ma aha geela aad wareejiseenna aniga oo mumatal u ah xarakta shabaab mujaahidiin waa idinka aqbalay waa idinkala wareegay waana gaarsiinayaa xarakadii aan meesha mumatalka ugu ahaa adinkana ilaahay ajrigiinna ha badiyo maalkiinna allaha barakeeyo awlaadiinna awlaaddiimeed allah ka dhigo ilaahay idinkii adinka iyo intaydan dhashay oo muslimiin ahayd ba allah u naxariisto kulligeenna khaatumad allah noo hagaajiyo magaciinna waa ansaar ilaahay subxaanahu watacaala waxaan rajaynaynaa ama aan ka baryaynaa in beesha geeljecel uu ka dhigo beel diimeed beel ansaarah siday haddaba u yihiin beel necab ilaahay cadowgiisa beel la shaqaysa ama u shaqaysa camalka ilaahay subxaanahu watacaala ilahay inuu idinka dhigo bartiinna iyo beertiinnana allaha barakeeyo xoolahaas xeradii laga soo bixiyeyna ilaahay subxaana watacaala badel fiican allaha geliyo ilaahay idinkii xoolahaad haysaan waa xoolaha muslimiinta eh ilaahay xoolihiinna ha barakeeyo qalbigiinna allaha waasiciyo ilaahay idinkii deegaanadiina deegaano barakaysan allah ka dhigo waxaad ku faraxdaan ma waxaad ka naxdaan ilahay idinma tuso deegaankiina deegaan barwaaqa allah ka dhigo camalka allah idinku barakeeyo allah idinku bulaaliyo ilaahay idinkii gabar iyo wiilba diin jacayl allah idin geliyo gabar iyo wiilba diin jacayl allah idin geliyo muwaafaqo allah idin siiyo kuwii garbaha is haysto oo wada jira allah idinka dhigo qalbigiinna allah isu furo boggiinna burcad allah isu mariya ku wada jiro kitaabka allah ku midaysan allah idinka dhigo deegaanadiinna barwaaqa allah ka dhigo adduun iyo diinba allah idinku barwaaqeeyo ilaahay idinkii aad baa u mahadsantihin jazaakum allahu khayran wabilaahi towfiiq هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
wahagaag abwaan ayaa suugaan ku cabiray laynta ku socota ciidamada dowladda federaalka abwaanka ayaa ku halqabsanaya dhacdooyinka qaar ama xeryo lasoo afjaray waxaana lagu magacaaba cumar laashin asalaamu calaykum waraxmatullahi magacaygu waa cumar cali maxamuud oo loo garanog yahay cumar laashin halkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa guurow aan ka coriyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka soomaaliya ee iyo jabkii ku gaaray murtadiinta gaalaraacyada ah kusoo dhawaada how how howgow mayley wayogow hibilow xili suutihii maraykanka iyo koofi kala taagan nimankii lagu soo taxay ee dacalka tuurayay turkiya isoo tababaroo talay isoo siiyey oo tagsiig dagaal iyo anaatoogta garanaayo nimankuuga soo tegay xariihi loogu talinayay tawxiid difaac yadan ku nool tuurimaa hawska taladani allaah saartay oon tuugin cadowgooda tabta loola jaan qaadayana tababarkuu haysto markii leesu tegay ee qoryaha la isku soo taagay ee taqadum lagu soo galay ee toogta lagu laayay ee taqadum lagu soo galay ee toogta lagu laayay ee taawyadii ay wateen calanka towxiidka oo towbadii lagu dul qoray maalin laga taagay wayaga ka tegay maydadkii tirada weynaaye waayagaa ka tegay maydadkii tirada weynaaye waayagaa ka tegay maydadkii tirada weynaaye turki iyo ninkii washington tababar loo geeyey turki iyo ninkii washington tababar loo geeyey ee toban bilood iyo maqnaa toban kaloo raacday ee tuuta feeraysan iyo aaka lagu taagay ee asoy tawaantiisu tahay duminta towxiidka sabti ugu horeysaba asaga foolka laga toogtay tawfiiq kuma dhimanay aakhirey shaqow taalaaye tawfiiq kuma dhimanay aakhirey shaqow taalaaye niman yahow tubaataya baktiya tuban qoroojaada iyo tumasho iyo faasiqnima ku gatay towxiidka niman yahow tabeelooyinkaya laamiyada taagan oo taleefanada dumarka iyo xadaya tooshiyaalka ku tanaadi mayso adeeg kala ku haysaaye ku tanaadi mayso adeey tala ku haysaayeen iska tooba keen oo ha dhibin calankan tawxiidka how how hobow mayley wayogow hibilow heli inkastoon ayaamahaan ka haray ararta suugaanta inkastoon ayaamahaan ka haray ararta suugaanta afareydii aan qaadi jiray uma itaal weyne arrimooyin kale baa jiroo igu aloosnaaye waa inaan albaabkeeda furasaadu aragtaani waa inaan albaabkeeda furasaadu aragtaani ah ah gabaygu kuma fiicno iyo laba albaab leyne ilin laga galowleeyahoo laga ugaartaaye warleeskama abaare waxbaa laga ilaalshaaye idheer garad haddou dhegaysadiyo aaqil garanaayo aasaaskiisa qaygu haddanbaa lagu ogaadaaye aasaaskiisa qayba haddanbaa lagu ogaadaaye anigu dhe afkaygiyo haddaan kaadlo uurkayga afartaan idinsoo akriyo kama ahaataani sida aaran roob iyo erkoololka yeeraayo ila soo burqaday iyo xariid agabka loo qaaday eega goobiyoobiyo dhirtoo wax kasoo yaacay eegmada jaleecada indhuhu kama ahaadaani ninkuu oomanaan jirani wuu kaa qabeelaaye ninkuu oomanaan jirayna wuu ka aqabeelaayay afartaas akriyay oo dhahay ee haddaan horay kasii aado ujeeddada dhabtaabaan rabaa inaan abbaaraaye nimankan ilaalada kufriga u isticmaalaayo ee adoonka kenyaatiga ka amar qaadayo ee sida aroos dumar yimiday waa lalaasaayo iyo kuwa amxaarada watiya ubad maraykanka reer asnaa macaabude intuu ehel hoo raacday inkastoo islaannimaya diinka ag tegeen maalin ayadooy sidaas tahay haddana ma istareexaani ixtiraan ma haystaani waa la afdaboolaaye ayla boorka eeyaha ku xiran lama ekaadaani iyagoo kaliitay jikada uga adeegaani ayagoo kaliitay jikada uga adeegaani niman yahow ibliis iyo kufriga ka amar qaadayo niman yahow akhlaaqdiyo ka tegay ciribta maamuuska anshaxiya asluubtaya dad yahow lumiyey iimaanka islaamkiyo wax yahow diidayaan aragga towxiidka ilaahey waxauna amray oon ka helnay aayaadka axaadii saxiixani ku qoran idinka dhiigiinu inuu noo xalaal yahay intaad ku ag jirtaan gaale allah baan ku dhaartaye kufaar nin u adeegaayo aabbaheey haddii ou dhalay oo uurka ila jiiftay ambow aniga ubadkayga yahay uma isxaamaayo iimaan iyo nin tawxiid lahuna iguma eedaayo ilaahey wuxuu jecel yahaa la isticmaalaaye katooba keen oo haddeed u naqda towxiidka adduunyo iyo aakhireba waad ku aflixaysaani
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay sanatare ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ayaa dhaliilay sharciga cusub ee nisa oo ay sheegeen inuu awood siinayo taliyaha hay-addaasi muuse suudiyo dhexo iyo cabdiqaybiid oo ka mid ahaa dagaal oogayaashii muqdisho kuna jira aqalka sare ee baarlamaanka ayaa ka hor hadlay kulan aqalkaasi uu yeeshay oo ay ku ansixiyeen sharcigaasi loo baahan yahay sharcigan ummad aan oo dhan uu ka dhexeeya shan beelood iyo bar al-shabaab in lagu dhuqo lama rabo in qof gaara gacanteeda ku jiro toban iyo laba shaay oo qoraalah aa jeebkayga ku jiro waana hal beel kaliya waxa kale iskala hel oo mahad salaad oo hadda qoray waana kuwan waxay kala yihiin dadkan in loo aaso walaxayan ogeyn looma baahna in ansixiya sida xoolo meel in lagu aruursado gacanta taagaan aniga ma qabo waa akhrihaa hadday dan u tahay ayaga waayo haddayna dan u ahayn ha ka doodaano haniska saxaano aniga warkay waa kan hay-adahan ma diidani qof ahaan ma diidani qoys ahaan ma diidani laakiin sida hadda wax uu u qori waayana ummadda ma anfacdo awoodda halkaan ugu taalna qofay anfacaysa ma leh wasiirkayna waxa uu ku leeyahay hal faqrad ay wasaaraddu ku leedahay waa afartee todobo kameelaboo ka bilaabaha uwadiis afartee todobaynu ku dhammaaheen shaay walba keligiisaa magacaaba xilka asagaa ka qaada saddex kaaliyou leeyahy asaga kaliyaha awoodin inuu soo magacaabo asagaa ule inuu xilka ka qaado waxa ka hooseeyoo dhan asaga kaliya waay ayagu waxay qaba karaan waa iska yaryihiin wax ku xogoo la leeyahay hebelaa ku xogo ma jiro waxaas oo dhan in laga tacadiraa loo baahan yahay intaas waa akhrihaa degdegtaana igu qasabtay xelalka ugu muhiimsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dekadda mahadsalaada aa leh eraboorka sagaale maaliyadda sagaale hoggaanka ciidamada sagaale hoggaanka tababarada sagaale hoggaanka gobollada dhammaantood asaale hoggaanka la socodka sirdoonka asaale dootayooyinka iyo dhulka sagaale hoggaanka saadka guud asagaale taliyaha ciidanka eraboorka sagaale taliyaha ciidanka duufaanka sagaale taliyaha guud ee ciidanka hay-adda niisa sagaale wuxuu ummadda kale u reebay uu sii haayo idinkaa og awoodoo dhanna sagaale madaxweynaha haddii golaha wasiirada soo qoraan soo gudbiyaan saxiixuu ku leeyahy mahaasoo uga helaa asaga haddou qoray meel kaloo ka geli karo uga mid jeeda mahan qoraalkan buuggan ku mataa buuggu saasoo u yaal gacanta manaad rabtiin la booda manaada rabina la booda qodobka sa- af- af- afraad awoodaha ee, haddii la yidhaahdo matalan awoodaha agaasimaha haddii la yidhaahdo dee awoodaha meeshaani waa mid ka weyn ka sarreeya qof shaksigii awood uu yeeshoo ah intaasoo takrifal buu samayn karaa lamana dacweyn karo lamana arki karo maxkamadda la- haddii la dacweeyana meel mugdiyaa lagu qaadayaa marka yaa loo- yaa la ceejinaya ceega yaa yaa yaa yaa yaa yaa la qarin maxaa laga qarinayaa haddii dalka qofka ugu sarreeyo ha- waa la dacweyn karaa marka waana isdifaaci karaa waxaa la yidhahda laje kuala bartuuti sharcigu dadka waa u sinan yahay hadduu u sinan yahay de waa in la dacweyn karaa ninka agaasimaha waa inuu maxkamad tegi karaa laakiin habeenkii la qaada habeenkiyaa qaadaya ma- ma- xagee nabadsud xagee lagu qaadaya
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم